بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح culimmada muslimiinta ah ayaa dadaal ballaaran waxay ku bixiyaan sidii ay diinta islaamka ugu baahin lahaayeen daafaha dunida waxaana taas darteed ay u marayaan dhibaatooyin kala duwan balse tacabkooda iyo dadaalkooda ayay taariikhdu waarisay arrinkaas oo ay si weyn uga nafciyeen muslimiinta waxaa culimmadaas ka mid ah sheekh saciid bin cali bin wahaf alkaxdaani oo ahaa mu'alifka kitaabka xisnul muslimka waxaana la dhihi karaa ma jiro guri ku yaala caalamka islaamka ah oo uusan gaarin kitaabkiisa نشرت نعيب بذكر الله ترتاح sheekh saciid ayaa dhashay sannadkii kun saddex boqol toddobaatan iyo labadii hijiriyada oo ku beegneed kun sagaal boqol konton iyo saddexdii milaadiyadda waxaana uu ku dhashay sheekha tuulada al cariin ee ku taalla dhulka alqaxdaan jasiiratul carab gaar ahaan halka loo yaqaano sacuudiga waxaa how sheekhu ku soo barbaaray baadiyaha waxaana uu ahaa arijir isagoo shan iyo toban jir ah ayuuna bilaabay waxbarashada dugsiga hoose ee al cariin ayuuna galay isagoo sii watay daraasadda waxaana uu shahaadada dugsiga sare ka qaatay madrasada boqor cabdilcasiis ee ku taalla magaalada riyaad waxa uu intaas kadib galay jaamacadda moxamed bin sacuud taas uu ka baranayay kuliyadda usuusha diinta isagoo shahaadooyin kala duwan oo heer jaamici ah qaatay majaalaad kala duwan oo xagga dacwada ah ayuuna intaas kadib horumaro ballaaran ka sameeyey isagoo saddex jeer jaa'isooyin ku qaatay qur-aanka kariimka ah tan iyo yaraantiisa waxa uu sheekhu ku mashquulsanaa cilmiga iyo dacwada waxaana la xusaa in mu'alifaadkiisu ay gaareen siddeetan halka riwaayadaha qaarna ay sheegayaan in mu'alifaadkiisu ay gaarayaan boqol iyo soddon kuwaas oo qaarkood loo turjumay luuqado kala duwan waxaana ugu caansan kitaabka xisnul muslimka oo loo turjumay afar iyo afartan luuqadood waxa uu sheekhu la gaar ahaa ahmiyadda uu siinayay dacwada iyo sida cilmiga uu xambaaray u gaarsii lahay ummadda sidaa darteedna ma ahayn mid caan ka ah manaabirta balse waxaa magaciisa lagu arki jiray kutubta uu qoray kumana uusa mashquulin hadalka badan iyo khilaafaadka jaanibiga ah ee waxa uu xoogga saaray cilmiga iyo dacwada waana taas midda keentay natiijooyinka iyo barakada weyn ee uu yeeshay cilmigiisa siirada caalimkan ayaa waxaa ku sugan waqafaad ay ka mid tahay fadliga oo allaah u gala addoonkiisa waxyaabaha tusinaya kelinimada allahna waxaa ka mid a inaysan jirin cid hoos u dhigi karta qofkii uu alle sare yeelay sidoo kalena aysan jirin cid sare u qaadi karta qofkii uu allaah hoos u dhigay waxaa sidoo kale waxyaabaha lagala dhex bixi karo siiradiisa ka mid a inuu allaah sare yeelayo addoonkiisa haddii uu laasimo daacaddiisa kuna mashquulo wixii alla raaligelinaya mana jiro shay uu allaah uga raalli ahaansho badan yahay marka laga hadlayo cilmiga oo lagu baahiyo dadka dhexdooda waxaa kaloo ka mid ah in caanimada ugu sharafta badan ay tahay midda ku xihan wixii allaah raalligelinaya aakhirana kugu riixaysa waana middaas midda baaqi noqonaysa ee aan go'aynin asxaabtoodana loo tiirinayo xagga rabbigooda waxaana tusaale kuugu filan in ahlu qur-aanku ay yihiin kuwa uu allaah doortay ee uu la gaar noqday waqafaadka waxaa sidoo kale ka mid ah in sida uu u caanbaxay kitaabka xisnul muslimka uu haddana sheekha qoray ku dadaalay inuu ka fogaado caanimada waxaana uu muddo dhow ahaa mid aysan dadku garanaynin suuraddiisa isagoo isqarin jiray waxaana ay dadku wejigiisa arkeen markii uu dhintay kadib waana kaas fadliga saalixiinta ee ku dadaala inay caanimada ka fogaadaan waxaa kaloo ay siiradiisa ku tusinaysaa inaan ku dadaalno ka faa'iidaysiga nolosha oo waxa uu alifay boqol iyo soddon kitaab oo isugu jira kuwo waaweyn iyo mu'alifaad yaryar taasina ma suurogeli karto ilaa qof aan ku dadaalin wakhtigiisa mooye arrimaha aan kala dhex baxayno siirada sheekha waxaa sidoo kale ka mid ah in qofka uu qalbigiisa u wanaajiyo muslimiinta lagamana hayo sheekha hadalla dhaawacaya walaalihiisa kamana tegin kitaab uu qaarkood hoos ugu dhigayo amaba uu ku sheegayo wax ay beri ka yihiin waxaana uu ahaa mid qalbi wanaagsan sida loo rajaynayo waxaa kaloo laga dheehanayaa siiradiisa weynaynta culummada waxa uu sheekhu aad u sare yeeli jiray maqaamka culummadii xilligiisa joogay waxaana ay sheegayaan dadka akhriyey mu'alifaadkiisa sidaa uu u qadariyey culummadiisa hadalkoodana u soo guuriyey sha'nigoodana u weyneeyey qaatumada wanaagsan oo ah midda uu doonayo qof weliba ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha uu allah ku mannaysta sheekha sida loo rajaynayo qofkana inta badan wixii uu la noolaado ayuu ku dhintaa mid ka mida wiilashiisa ayaa sheegay in laba maalmood ka hor geerida sheekha uusan carabkiisa marnaba ka faaruqin dikriga allaah waxa uu sheekh saciid bin cali bin wahaf alqaxdaani geeriyooday koow iyo labaatankii bishii muxaram ee sannadkii kun afar boqol iyo afartankii hijiryada oo ku beegneed sannadkii laba kun siddeed iyo tobankii milaadiyadda kadib muddo uu xanuun la ildaraa ayuuna ugu dambayntii u geeriyooday qabuuraha anasiim ee ku yaala magaalada riyaad ayaana lagu aasay sheekha waxaana janaasadiisa ka soo qayb galay qalqi fara badan allaha u naxariisto sheekha hana ka amaal mariyo dadaalkii ballaaraa ee u soo qabtay diinta iyo dacwada muslimiintana allah ku anfaco cilmigiisa
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب